Magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland ayaa waxaa lagu qabtay aqoon-is-weydaarsigan oo loogu talagalay in sare loogu qaado tayada injineeriyada Puntland. Inta uu socdo aqoon-is-weydaarsigan ayaa injineerada waxaa la bari doonaa sida loo isticmaalo qalabka shaqada iyo hanaanka dhulka. Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Howlaha Guud, Gaadiidka iyo Guryeynta Puntland Cabdiqaadir Sheekh Maxamuud ayaa ka waramaya ujeedka aqoon-is-weydaarsigan.
halkan waxaan isugu nimi aqoon isweydaarsiga ku saabsan qalabka lagu shaqeeyo ee sarfeyga oo rtk ka sida sarfeyga loogu shaqeeyo sida loogu qaado inaan baro injineerada oo ay dhammaan noqdaan dad ku wada shaqeyn kara qalabkaas waa muhiimad gaar ah dhul dheer baa loo tagaa halkaa la idinku keenay waxaa la rabaa inaad ka faa'iidaysataan oo qofku si berfectiya uu ugu shaqeyn karo muddada aada halka joogtaaniin waxaan rajaynayaa qof waliba inuu isku dayo sidii uu uga qayb qaadan lahaa oo uu u baran lahaa berri idinkay faa'iida idiin tahay dalkana faa'iiday u tahay qalabkan iyo sidii lagu keenay iyo juhdiga ku baxay iyo ma aada malayn kartaan in waxa ay tahay waxaa idin jeera idiin jooga injeeradii idin bari lahaa injeer faarax injeer maxamuud oo caawin doona isna kulligii waxaa la rabaa inaad usoo diyaargarowdaan maana ahaa inaad waqti dambe timaadaane erli baa la rabaa in la yimaado